بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين نكون حشني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر بقول كنتون يشن waxa uuna eh, ku sharaxaynaa baabka konton iyo labo oo shiikhuu u baabeeyey baabu qowl allaahuma kfir lii in shi'ta baabkan wuxuu shiikhu u baabeeyey inayna bannaanayn oo aan la odhanayn allaahuma kfir lii in shi'ta mashiicada laguma xiro markaad ilaahay dembi dhaaf weydiisanaysid ee mashiicada waxaa lagu xiraa markii aad rabtid inaad wax samaysid oo wixii aad samaynaysid ayaa la yidhaahdaa macnaha saasaan samaynayaa in shaa allah amaa baryada oo ilaahay la baryayo laguma xiro mashii'a oo xadiidkaynu arkaynaa ee waxaa la rabaa in la gooyo oo la yidhaahdo allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu ii dembi dhaaf marka waxay yidhahdeen culummadu allaahuma kfir lii in shi'ta haddaad taraahid waxaa ka dhalanaysa saddex arrimood oo saddexduba aana wanaagsanayn mar wuxuu lafdigaasi laga dareemayaa inaad macnaha aada leedahay ee macnaha ilaahay ow haddaad doontid ii dhaaf haddii aadan dooninna de ha ii dhaafi mashiicadaaday ku xidhanta waxaa kaloo laga fahmayaa inuu allah subxaana wa tacaalaa ay jirto waxyaalo uusan macnaha awoodi karin waxaa kaloo laga fahmayaa inuu qofka addoonka ahi iskuba arkaba inuu ilaahay ka maarmo macnaha qof waad odhan kartaa haddaad doontid waxaa ii sameey haddaad doontidna ha ii samayn laakiin allah maya allah kama maarantid oo faqiir baa tahay yaa ayuhannaas antum alfuqaraau ila allah faqiir baa tahay ilaahay daqiiqad kama maarmi karno marka waa inaad goysaa dhahda allaahuma kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf wey bal xadiidka marka aynu aragno waxa uu yidhi shiikhu raxima allahu tacaala hal xadiid buu keenay wa fi saxiix can abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi an rasul ll sl slam qaala laa yaquulanna axadukum laa yaquulanna axadun qof yuuna dhihin allaahuma kfir lii in shi'ta warxamnii in shi'ta liyaczim almas'ala fa ina allaha laa mukraha lahu qofkii yuuna dhihin allaahuma allahayow yaa allaahumma allaahuma allahayow ikfir lii ii dembi dhaaf in shi'ta haddaad doontid maxaa ka dhalanaysa marka haddaad doontidna ha ii dembi dhaafi waa khada marka lama ogola waa khalad arrinkaa waayo addoon baa tahay ilaahay dembi dhaafkiisa u baahan tahay dembi dhaafkuna waa maxay qufraanka allahuma kfirlii in shi'ta warxamnii in shi'ta ii naxariisa haddii aad doontid naha dhihin waayo waxaa ka dhalanaysa haddaad doonta ha ii naxariisan idan waxay yidhahdeen culummadu labadaa jumlo bay ducadii oo dhan soo gelaysaa ma aha labadan keliya waa tusaale wax qufraanka waxaa la yidhaahdaa satru dunuub wa tajaawus canha macnaha in dunuubtaadii la asturo oo adduun iyo aakhiraba dembigaagii laguu asturo laguna dhaafo aan lagugu ciqaabin idan waa macnaha waxaad raadinaysaa marka isaalatu makruuh wax kastood dhibsanaysid oo dhan baa soo gelaya halkaa dhibaato kastood ka baqaysid ilaahay markaa ka magangelaysid go in shi'ta ha ku dari warxamnii in shi'tana waxaa ku jirta naxariistu waa macnaha wax kasta oo aad raadinaysid oo wanaaga inaad heshid baa soo gelaysa oo naxariista rabbi dee waa inuu ku naxariisto waa inuu janno ku geeyo waa inuu wax walba ku siiyo waa inuu ku irsaaqo waa naxariis idan marka labadu waa tusaale ah مثلا ما دي كرتد اللهم ارزقني إن شئت ما دي كرتد وخلط اللهم أعطي ولدا إن شئت ما هو خلط مرك الدعاء كستوي إلا بدأ أن تصالى لإنوسي وكان مرك توجيه النبي قو فيرصو وعير النبي قو عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة قو مسألة ده عزيمة وقو قو واي شكيقة يتردد كده go liyaczim almas'ala haddana waa cileeya nebigu sababtu maxay tahay fa ina allaha laa mukraha lahu ilaahay wax ku culus iyo wax dhibaya iyo wax una awoodi karin midna ma jiraan waa wax walba kun fayakun waa idan qofka bilow aadmiga markaad dhahaysid waxaa isii haddii aad doontid dee waxaa dhici karta inuusan awoodi karin hadduu uu awoodana inay dhibaato ku tahay oo dhib iyo mashaqo ku tahay laakiin allah maya allah subxaana wa tacaala wax walba waa awoodaa idan marka liyaczim ilmas'ala mas'alada goo baa lagu yidhi ha gooyo qofku mas'alada oo dariiqa saxdaa weeye fa ina allaha laa mukraha lahu xadiidka intaa bukhaari iyo muslim baa warinaya bukhaari wuxuu ku warinayaa fi kitaab dacwaat ayuu ku warinayaa imaamu muslim wuxuu ku warinayaa fi kitaab alistikfaar watawba ayuu ku warinaya qaala wuxuu yihi shiikhu walimuslim imaamu muslim waxa uu wariyey oo gaar u wariyey liyucadim almas'ala macnaha ha weynaysta mas'alada oo macnaha wax weyn ka dhig mas'alada yay kula cuslaanin fa ina allaha laa yatacaadamuhu shayun acdaah ilaahay wax uu bixiyo uu ku weyn ma jiraan allah subxaana wa tacaala wax walba waa kun fa yakuun marka wax ku culus iyo wax ku weyn midna ma jiraan wuxuu ku warinayaa muslimna isku kitaabka almasdar saabiq macnaha kitaab atawba walistikfaar halkaas ku warinaya haddaba marka xadiidkani wuxuu ina tusayaa axaadiis badan baa la macno ah oo inoo caddaynaysa inuu allah subxaana wa tacaala aan waxba ku cuslayn xadiid kale oo bukhaari warinayaa nebigu wuxuu ku yidhi yamiin ullaahi mal-a midigta ilaahay waa buuxdaa laa yaqiiduhaa nafaqa wax nusqaaminaya ma jiraan nafaqatu saxaa alleyla wannahaar weligii waxa weeye wax uu bixinayo oo dhan ilaahay agti ma nusqaaminayaan wax yaallaa ara'aytum buu nebigu maa anfaqa mundu khalaqa asamaawaati waalard ka warrama maalintii koomkan oo dhan abuuray ilaa maanta aynu joogno wuxuu ilaahay bixinayey waxa uu ilaahay agtiisa yaalla waxa kama nusqaamin ha idan marka goo mas'alada ilaahay agti waxba kuma weyne innaga biloaadmiga ayaa agtooda wax ku weyn tahay laakiin allah subxaana wa tacaala laa mukraha lahu marka waxa aad doonaysid go allaahuma kfir lii allaahuma arxamnii allaahuma arsuqnii marka saasaa la rabaa oo waxa weeye inuu qofku gooyo ayaa la rabaa marka raxmadda iyo iyo istikfaartuna waxay ku kala duwan yihin baa yidhaha culummadu macnaha qufraanu dunuub waa satruhaa watajaawusu canha macnaha in lagaa asturo oo lagaa qariyo sida xadiidkii nebigu uu tilmaamay qofka mu'minka ilaahay maalinta qiyaamaha inuu soo dhoweynayo oo waxa weeye markaa dunuubtiisii uu odhanayo waxaan ma samaysay addoonka mu'minkaa qiranayo kabacdina uu odhanayo allah anaa satartuhaa waxa weeye calayka fi dunya adduunyada markaad joogto anaa kuu asturay wa anaa akfirhaa laka alyowm maantana anaa kuu dembi dhaafayo kitaabkiisa midigta laga siinayo idan markaa waa dembi dhaafka weeye idan liyaczim ilmas'ala naxariistuna waa wax walbaad u baahan tahay liyaczim ilmas'ala mas'alada ha gooyo qofku fa ina allaha laa mukraha lahu ama liyucadim ilmas'ala masalada ha weyneeyo oo ilaahay agtii waxba kuma weyna fa ina allaha laa yatacaadamuhu shayan acdaah taas wey marka xadiidku uu ina barayaa ilaahay agtii waxba kuma weynaa waa inaynu markaa markaynu ilaahay wax ka baryayno si go-an u goynaa waxay yidhahdeen marka culummadu istinaaga macnaha ee, iyo shardiga ama waxaa istinaaga waxaa laga soo reebaa oo la yidhahdaa insh- inshita ama insha allah waa waxaad biri samayn doontid ama xadiidkani kama hor imaanayo xadiidka xadiidul istikhaara la yidhaahdo iskama hor imaanayaan waayo xadiidul istikhaara waxaa ku jirta allahuma in kunta taclam ana hada almra khayrun lii fi diini wa macaashii wa caaqibatu amrii faqdurhu lii wayasirhu lii wain kunta taclam haddaad og tahay allahayow ana hada alamra sharun lii dhib inuu ii yahay fasrifhu fasrifhu canhi macnaha ilaah waa ii qadarin dhinacayga mari idan marka xadiidka shardiga lagu xiray in kunta taclam allah waa og yahay wax walba laakiin inagu waxaan aan allah weydiisanayno ma garanayna ma shar baa noogu jira mise khayr baa noogu jira waxbaad ilaahay ka baryaysaa adigu waxaan marka ma garanaysid inay khayr kuu tahay iyo inay shar kuu tahay idan allah marka weydiiso ilaah baa garanaya bicilmihi marka cilmiga iyo mashiicaduna waa kala labo ilahay wax walba isagaa garanaya bicilmihi wax walbana isagaa awoodo biqudratii laakiin mashiicadu waxa weeye waa baab kale oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala wax kasta oo uu doono waa awoodaa waa qaadirun calaa kulli shay marka ha ku xidha mashiicada qaala sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala iska gaaban yaha baabku me- xagee buu marka baabkaani kitaabu tawxiid munaasabaduu kala leeyaha maxay tahay waxau yidhi sheekh cuthaymiin raximahullah macnaha nusqaantaa ka dhalanaysa taradudka aa gashay ood mashiicada ku xirtay baa waxaa ka dhalanaya inaad dee tawxiid rububiya ayaa nusqaan gelaysa sababta waxa weeye allaahuma sh- ighfir lii in shi'ta waxaa marka ka dhalanaysa allah subxaana wa tacaala waxyaalo uusan awoodi karin oo ma aragtay dhib ku ah inay jiraan taasina waxay ka hor imaanaysaa tawxiid rububiya saa daraaddeed marka allah waa qaadirun calaa kulli shay wax walba waa awoodaa tawxiid uluuhiyana waa ka hor imaanaysaayo qofkii addoonkaa waxaa laga fahmayaa inuu ilaahay ka maarmo haddii ilaahay haddaad ka maarantidna tawxiid uluhiya ayaa meeshaa nusqaan gashay marka ilaah lagama maarmo qaala sheekh wuxuu yihi fiihi masaa'il dhowr masale ayuu sheekhu ka soo saaray shan mas'ale waxa uu yidhi aluulaa annahyu can alistithnaa'i fi dducaa nahyi baa ku soo arooray waa nahyiga laa yaquulanna axadukum mar haddii la yidhi waa nahyi wannahyu yaqtadi taxriim halkaas ka soo qaadanaya can alistihnaa fi dducaa waa kaa xadiidku yidhi laa yaquulanna axadukum waxa weye allahuma kfir lii in shi'ta taasaa la diidaya marka alistithnaa fi ducaa waa mamnuuc liyaczim almas'ala baa ku haysa athaaniya macnaha ee, midda labaad markuu yidhi annahyi can istithnaa'i waxau yidhi athaaniya alcilatu ithbaatu lcilla cilladu waa xaggee marka la sugayo cilladu waa maxay loo diidayo waxa weeye maya wuxuu yidhi athaaniya macnaa haa, eh, waa sax weeye cilladu waxa weeye fa in allaha laa mukraha lahu allah subxaana wa tacaala agti wax dhibaya iyo cid khasbaysa iyo wax wax u diidaya ma jiraane istinaaga ka daa الثالثة waxau yihi macnaa qowlihi liyaczim اlmasأalة mas'alada ha- ha wey- ha gooyo oo macnaha ka daa istinaaha ku xirin goo mas'alada mar haddaad ilaahay wax ka baryaysid goo oo ilaahay oo waxaa isii ilaahay waxaasaan kaa rabaa ilaahay waxaa ii- ii gargaar ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu ii naxariiso goo الرابعة waxa uu yidhi إعدام المسألة waa jumlada dambe oo macnaha ah weynee mas'alada waa lafdiga imaamu muslim raacida dambe liyucadim ilmas'ala masalada weynayso ilaahay wax weyn ka bari ilaahay wax weyn ka bari sababtu maxay tahay ilaahay waxba kuma weyna alkhaamisa waxa uu yidhi altacliilu fi dalika ay macnaha maxaa lagu cileeyey faina allaha laa yatacaadamuhu shayun acdaah allah subxaana wa tacaala wax ku weyn ma jiraane masalada weyne oo ilaahay wax wey weydiiso wax alla waxaad u baahanta ilaahay weydiiso ilaahay baa ku yidhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum aan idi ajiibe ibarya anaa idi ajiibaye idan marka allah weydiiso waxaad u baahan tahay taradudna lama rabo ilaahayna kama maaranno marka waa inaynu weyneynaa mas'alada goynaa labada arrimood baa la yska rabaa liyaczim ilmas'ala masalada go oo ka daa mashiicada yaynan kula cuslaanin waxaad ilaahay weydiisanaysidna wax kasta oo qalbigaaga ku soo dhaca oo wanaag kuu ah ilaahay weydiiso fa ina allaha laa yatacaadamuhu shayun acdaah ilaahay wuxuu bixiyey kuma weyna taas ayaa marka xadiidka laga qaadanayaa waa min aadaabi ducaa weeye marka xadiidku waa min aadaabi ducaa ducadana waxaa wanaagsan aadaab bay leedahay qofku markuu ilaahay baryayo inuu niyadiisu xaadir tahay inuu waxa weeye ku celceliyo ducada inuu aamino inuu ilaahay ka aqbalayo oo xusnu danni la yimaado oo taradudka iska daayo inuu ka dheeraado wixii markaa maanicu ducaa noqon kara oo waxa weeye khalada inuu ka baxo ilaahay u toobad keeno ilaahayna baryo taas ayo ka badanba aadaab ducaa baabkeeda hadda ma aha towxiidkan ku jirnaa laakiin halkaas ayaa maaragtay inagu baraarujinayaa baabku walxamdu lilahi rabb alcaalamiin